iyadoo helitaanka kaydka dhiigga uu muhiimad weyn u leeyahay bulshada qeybaheeda kala duwan, waxaana lagama maarmaan ah in inta badan xarumaha caafimaadka laga hirgeliyo kaydka dhiigga si dhibano u baahan uu u helo dhiigga uu u baahan yahay. Dr. Axmed Muxyidiin Hiraab, oo ka mid ah dhakhaatiirta ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb ugu baaqay inay si wadajir ah uga hirgeliyaan kaydka dhiigga magaalada Dhuusamareeb si loo badbaadiyo dhibanayaal dhiig u baahan.
fariinta ugu ballaaran oo maanta halkaa ku gudbina xataa numberin in la sameeyo waxaa jiro dhiigag inta badan aan la helin qofka in marka hore la sameeyo blood grouping oo the whole oo dhuusamareeb dadka ku nool oo dhan blood group la sameeyo wasaaradda iyo bahyooga caafimaad iyo community-ga qeybihiisa kala duwan iyagoo kale iskaga qeyb qaadanaya marka waxaa la ogaanayaa xaafadda dayax ama xaafadda waaberi ama xaafadda la yidhaahdo waxar cadde ama horseed inta qofood ee ku nool o balaas ah inta qofood ee e balaas ah inta qofood ee b minus ah inta qof a minus ah la ogaana reporterkaas marka la hayo qofkaas a minuska numberkiisa iyo magaciisa marka la haayo waxaa suurtageli karta immediately haddii a minus loo baahdo in qofkaas true calling loo sameeyo toos caadi loo waco la yidhaahdo dhiiggaas iyo dhiiggaas u baahannahay reporterka meesha yaalana ina adi tahay inuu yahay soo marka taas waa marka aysan aan lahayn waa balaad bangi of ama balaad maxaa layihahdaa kayd dhiig aan lahayn laakiin kayd dhiig intaan samayn ka hor markaa intaan samayn waa inaan marka dadka awacna oo dadkaas ay wasaaraddu wacda loo sameeyo hal meel la iskugu keeno la baara marka hore screening la sameeyo qofka caafimaad qaba ee reasonkii iyo sababihii loo rabay dhiigga loo shubo rotationkaas soo mara in laga shubo kabacdina la kaydiyo si qofkaas waxa laga yaaba beri magaaladu ka maqnaan karaa ama wuu geeriyoon karaa ama waxa la wuu fogaan karaa ama asaga xanuunsanaan karaa si marka meesha looga saaro waxaa loo baahay marka in keyd loo sameeyo qofka waa laga qaadaa dhiiggi waa la keydinaa soo marka qofka hadhoodii hooyada u baahnaatay ama aabihii u baahnaaday ama cunugii u baahnaaday ama qof kasta u baahnaaday ee a minus ama b plus u baahnaaday ama o minus u wax kasta u baahnaa dhiiggi waa diyaarsayah waa la siinaa so marka dadka marka waxa waaye ugu muhiimsan wasaaradda shaqadaas u ballaaran qaban karta wasaaradda waxaa ku xigto dowladda hoose dowladda hoose wasaaradda iyo bulshada deegaanka oo iskaashada ayaa ka bixi karta laakiin ustaad dadkeen waxaysan inta badan ku baraarugsaneen khatarta ka dhalan karta hooyo soomaaliyeed inay dhiig la-aan ama dhiigbax u dhimato xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ma lahan keedka dhiigga lagu keediyo waxaana inta badan dhacda in dad badan dhiiglaan u dhintaan markay dhiiggooda waayaan